bismillahi raxmaan iraxiim olaad iyo v o a kooxdiina waan islaamay walal horta congo waa wadan weyn wey waa wadanka maanta ugu weyn africa wadankan tan iyo waagii xoriyadda ka qaateen belgium waxa weeye khayraad badan buu lahaa khayraadkaasna mar kasta waxay ahayd waxa la isku dagaalo waagii belgium wadanku haysan jiray dadka waxay ku leen jiray khayraadkaas inay xog kusoo saaraan wadanka saaad uga warqabtaan maxaa la dhahaa muddo dheer waxaa usoo talin jiray nin la oran jiray mabutu seseko oo oo dictator ahaa wadanka markuu ka tegayna wadanka faqri buu galay laakiin waxaa muhiim ah inaan xusno labadii dagaal oo africa u weynaa oo ka dhacay oo la yidhaahdo dagaaladii kongada koowaad iyo kii labaad kii koowaad wuxuu bilaamaday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii lawrence kabila markaas mucaaradka ahaa wuxuu la dagaalay ninkii la oran jiray mabutu seseko oo dictator ahaa oo khayraadka wadanka si xun u isticmaali jiray wadanka congo waxaa lagu qiyaasaa wadanka ugu khayraad badan adduunka inuu yahay macdanta dhinaca dahabka tantramka cobaltiga adduunka lasoo saaro boqol kiiba siddeetan meeshu kasoo baxo weeye tantalam diamond macdan aan ku jirin oo ilaahay ku barakeeyey wadanka oo tiro badan baa ka buuxda maantana waxyaalaha casriga ah oo oo la isticmaalo macdanta ka waxay kasoo baxaan wadanka congo marka dagaalkii koowaad baanu wadnay waxaa bilaamaday dagaalkii koowaad wadanka rwanda iyo bur iyo rwanda iyo tanzania iyo uganda iyo iyo burundi waxay caawimeen sidii ay kabila wadanka madaxweyne uga dhigi lahaayeen kabila may kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii wuxuu ka tuuray xukunka ninkii la oran jiray mabutu oo wadanka ka cararay markuu meesha tegayna adigu muddo sanad iyo xoogaa kadibna wuxuu arkay wadankii inuusan maamuli karin oo faraha ay kula jiraan uganda iyo rwanda inay la maamulaan marka iyagiiba wuxuu isku dayay inuu la hadlo yira war bal iidaya wadanka amaamule markay taa diideenna adlis cilaaqaadka u jartay iyagana waxay bilaabeen inay kuqiciyaan mucaarad mucaaradka maanta loo yaqaano m twenty three meeshaasuu ka yimaad oo ahaa heshiiskii uu uga baxay kabila uganda iyo rwanda wa waa gartay marka dagaaladii weli way iska sii socdaan kooxo fara badan oo maleeshiyadana wadanka way ka jiraan marka ma waxaad leedahay sababta congo ay xasiloonida uga dhici laadahay waa kheyraadka faraha badan ee laysku haysto maaragtay wadankaas kasoo baxa iyo ciddii maamuli lahayd
saas wey walaal wadankan waxaa jooga afar iyo labaatan kun oo u n ah welina wax xaala lagama gaarin wadankan waxa weeye wadanka laisku haysto africa oo waxaa isku haysta keliya ma ahan dowladaha afrikaanka horeereeya oo degriska la ah ee waxaa isku haysta shirkadihii waaweynaayo macdinta soo saari jiray shirkadahaas oo dowlado qaarkood dabada kasoo dharbaaxayaan oo oranaya halkaas gala marka khayraadka congo waa mid lagu qiyaasi karo inuu yahay mid khasaaray sababtoo ah wax faa-iida oo dadka ka helaan ma jirto dagaaladii congo one dagaalkii koowaad iyo congo dagaalkii labaad waxaa lagu qiyaasaa dad ilaa saddex milyan oo qof inay ku dhinteen marka wadanku khayraadkiisu ilaa maanta taagan tahay waxa weeye weli waa isku haystaa haddana saa uga warqabto ciidamadii m twenty three waxay qabsadeen north kivi oo dhan haddana maga caasimada gooma marnaba ay qabsan doonaan marka xaalku ma fiicna
waxaa jira dadaalo caalamiya oo la doonayay in lagu soo afjaro colaada dalka congo ruwanda cadaadis badan baa la saarayay oo diblaasyadeed dadaalada xaggee ku dambeeyeen
u n tana waxaad u malaysaa arrimahan inay ka seexdeen dowladaha afrikaanka ahna waxaad u malaysaa inay iskaba jifaan sababtoo african union bay hawshan inay gasho oy xal u raadiso laakiin waa yandaro waa sida haddeer soomaaliya ka taagan oo kale dowladaha dariska ah baa ugu badan dhibka ku haya congo khaas ahaan rwanda iyo uganda sababtoo ah rwanda iyo uganda sanadkii lasoo dhaafay waxay dhoofiyeen macdan gaaraysa toban bilyan oo dollar hal hal macdan warshad ay leeyihiinna ma jirto ama hal mine ay leeyihiin oo meel laga qodo dahab ama macdan kale laga qodo ma jirto marka dola labadan dowladood wey labada dowladood aad maaragtay faraha ugula jira meesha la yidhaha d r c midda kale oo aan u baahan in la xus waxa weye d r c laftirkeedu waa wadan aada u weyn qaaradda africa saddex meelood oo waxa weeye markii la qiyaaso africa waxaa laga yaabaa toban meelood meel inay tahay keligeed marka waa wadan baacad weyn leh musuq maasuquna waa badan yahay sababtoo ah congo kinshasa dowladda fadhida dowlad maaragtay fiican ma ahan oo madaxweyne shikasedi waxa weeye dowladnimadiisa lafirkiisu boob badan baa ka jira musuq maasuq badanna waa ka jira marka sidii loo xalin lahaa waa arrin u taagan africa iyo adduunka o dhan sababtoo ah looma baahna sidii ninety sevenkii iyo ninety sixkii iyo wixii ka dhacay dagaaladii cuslaac mar kale inay meesha ka dilaacdo sababtoo ah hadday m twenty three si ku socoto u socoto waxay noqonaysaa dowladaha dariska inay kongo caawimaan taasna waxay keenaysaa in dowlada iska hor yimaadaan